maamulka degmada baleda hawo ee gobolka gedene shiidik dhismaha hoosbe garoonkan diyaaradeed ee la kadhaso doona sisliqaanqi kaasoo ay weelada doonta degmada beled hawo shiidiga dhismaha garoonkan diyaaradeed weliba sisliqaanqi oo ka bilaabana maamulka degmadu iyo kaladayanga bulshada qeybo shashal duwan ee degmada gudoomiyaha degmada beled hawo shari cabdulaahi cabdi ku-higeenshi iyo madaga arrimaha bulshada degmada beled hawo ayaa is wadajiran ku hadlay shiidiga dhismaha garoonkan diyaaradeed ka guddoomiye ahaan meeshaan uma imaanin in aan guddoomiye degmabes aan noqdo ee waxa aan u yimid ee dawladda ii soo dirtay horeyna aan u sheegay maantana aan ku celinayo waxaa waaye dhismaha eelboorka degmada beled xaawo haddii eelboorkaas asaga uu dhismi waayo oo wixii aan ku soo heshiinna ay been noqdaan dawladdu annaguna maamul ma ahaanayno saraakiishuna saraakiil ma ahaanayaan dawladduna dawlad ma ahaanayso waxaan ka codsanayaa marka marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadbo in dawladda sidii horeyba ay ugu ballanqaaday in eelaboorka ay shacabka u dhisto qodobka labaad waxaan u dirayaa farriinta labaad shacabka reer gedo khaasatan reer beled xaawo waxaan u malaynayaa wax badan baad u qabteen baahi eelaboor maanta waa maalinkiinni annagu haddii hore been laydinkugu sheegi jiray maanta been idinma sheegayno waxaad markhaati ka tihiin annagoo maanta eelboorkii dhagax dhignay in shaqadina ay socoto shaqadan ayadaa waa shaqo ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaanayno waa waqaf booskaaga ku darso xooggaaga ku darso codkaaga ku darso maalkaaga iyo hantidaada ku darso waa maalin farxad leh marka koowaad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan bulshada reer gedo gaar ahaan bulshada degmada beled xaawo waxaa weeye fursad baad maanta haysataan hadde ragga halkan jooga waad aragtaan waa dhallinyaro waxaa weeye dhallinyarada maanta waxay diyaar u tahay inay dalka dhisto reer balaxaawo waxay u oomanayeen inay helaan garoon diyaaradeed waxaa weeye waana inka ballan qaadnay in waxaa weye insha allah hadduu ilaah yidhaha garoonka uu hirgeli doono uu la dhammaystiri doono insha allah hadduu ilaah yidhahaa waxaan facebookyada ku arkayey dhowr dhagax dhig oo waxaa weeye la soo dhigay dhagaxdhigyadii hore oo horey loo soo dhigay dhagaxdhigga hadda maanta aad aragtaan iyo shaqadii oo bilaabatay aad bay u kala duwan yihiin waxaa weeye inay kala duwan yihiin oo waxaa weeye fursadda maanta aan bulshada ay haysato oo waxaa weeye saraakiisha iyo maamulka degmada ay ka soo shaqeeyeen waxaa weeye way ka fursad weyn tahay dhagaxdhigyadii hore oo horey loo dhigay waxaa weeye fursaddan ayadaha laga faa'iidaysto bulshaweynta degmada beled xaawo marka xiga waxaan la hadlayaa shacabka reer gado khaasatan reer beled xaawo saqayr iyo kabiir inaad ka soo qayb gashaan qof walba wuxuu tari karo af iyo adin inuu kaga qayb qaato insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo maanta waa maalin weyn qof iskale ma leh waxaa iskale garoonkan ummadda ku nool raas caseer ilaa raas kamboni waa garoon soomaaliyeed cid laga leeyaha ma leh waxaa iskale beled xaawo insha allahu tacala qof walbana waxaa la rabaa jeebkiisa inuu u furo kuwa baadiyaha jira xoolahooda ay u huraan kuwa beeraha jooga badarka iyo qudaarta u soo baxda inay ku bixiyaan haddii ilaah yidmo bulshada degmada beled haawo ee gobolka gadeena baahaweyn qabi garoon diyaaradeed walow iyo hadalan shiidiki muddooyin kureedniyo ku wada safuro doonaan